wararkee naga soo gaaraya waqooyiga waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal adag oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ethoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka maxaradda ee fano waxaana weerarkasi lagu dilay askariya saraakiil ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya sida ay sheegteen maleeshiyaadka fano weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay saldhig ciidamada ethoobiya ay ku leeyihiin magaalo ka tirsan mandiqadda gojam ee dalka ethoobiya ciidamada fano ayaana waxay sheegeen weerarkaasi ay ku dileen in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan xukuumadda abiy axmed oo laba ka mid a ay saraakiil yihiin siday xogu sheegayaan xerada ay weerareen maleeshiyaadka fano ayaa waxay ku taalaa wado istaraatiiji ah oo aada biyo xereenka weyn ee abey kaasoo ah mashruucayin muddaa soo dhisaysay dowladda xabashida ethoobiya malaayiin dollarna uga baxday dagaalka ay isku hayaan askarta xabashida ethoobiya ee ka amar qaata abiy axmed iyo sidoo kale maleeshiyaadka mucaaradka amaxarada ayaa wax u soconaya in muddo ah waxaana dagaaladaasi ku baxay in badan oo ka mid ah askarta labada dhinac halka sidoo kale uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan waddanka ethoobiya iyo dadkiisa isbuucyadii tegey ayaana waxaa laga soo calaamadeeyey gobolka amxarada dagaallo qaraaro u dhexeeya labada dhinac waxaana dagaaladaasi ciidamada xabashida ethoobiya looga dilay tobanaan askari halka looga dhaawacay kuwo kalood fara badan waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ay fulinayeen duqaymo xagga cirka ay ku baabeen dad badan oo rayda ah